wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha biniaadamnimada somalilan ayaa deeq biyaha gaarsiisay barakacyaasha deegaanka qalax kaasoo ay ku sugan yihiin barakacyaal aada u badan deeqdan biyaha ah oo gaaraysa laba booyadood biyaha ayaa waxaa ka faa'iideystay in ka badan konton qoys maxamuud yuusuf cali agaasimaha waaxda barakacyaasha ee wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha biniaadanimada somalilan ayaa ka warbixiyay deeqdan biyaha ah maantoo ay taariikhdu tahay kowdii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo labaatan wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini'aadanimadu waxay halkan ku soo xidhaysaa wejigii labaad ee biyoqaybinta kaamka barakacyaasha magaalada hargeysa maanta waxaynu joognaa kaamka qalax kaamka qalax waxaynu ugu tala gallay inuu maanta noqdo wejiga labaad kaamka lagu soo xidhayo biyoqaybinta wasaaraddu waxay soo waday muddo badan inay miisaaniyadda qaranka dadka barakacyaasha biyo uga dhaamiso kaamkanna waa wejigan labaad kaamkii sideedae barakacyaasha aynu biyo u qaybino kaamka biyaha loo soo qaybiyo waxaa ka mid ah maxamed mooge e iyo maxamed mooge b digaale meesha la yidhahdo malowle naasa hablood e iyo naasa hablood b iyo naasa hablood c maantana qarax baynu joognaa insha alla wejiyada dambena waa la bilaabi doonaa qarax waa xaafadaha barakacyaasha kaamkii ugu dambeeyey waxaa hadda loo qaybinayaa kaamka barakacyaasha kaamkan ayaa loo qaybinayaa waxaana loogu shubayaa meelaha danta guud ee bulshadu wada leedahay si ay dadka u gaadhaan biyo oo qoys weliba uga dhaasado haddii suurtagala aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka ka faa'iidaystayaasha iyo mas-uuliyiintii wasaaraddii hawsha soo waday muddada badan wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan ayaa muddooyinkii dambe ka waday deeq biyo dhaamin ah kaamuka barakacyaasha ee ku yaala magaalada hargeysa iyo deegaanada u dhow